dhinaca kalena dadka dhintay waxaa ka mid ahaa qoys ay ka baxeen shan qof oo isugu jiray laba wiil oo wada dhalatay laba ay abti u yihiin iyo gabar dumaashidooda haddaba waxaan qadka telefoonka kula xidhiiray aways macalin cali oo ay ilmo adeer yihiin wiilasha dhintay oo isaga lafahantiisa qaraxaasi ku dhaawacmay waxaanan ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen dhammaan horta ummadda soomaaliya meeli joogto waa salaamahaya masiibadii shala dhacdayna intii ku dhibatayna waa uga tacsiyenaya inta ku dhaawacanto anigu aan ka mid ahayna waxaan leeyahay ilaahay ha uga boobadhayo niyow maalinkii shalay ahaa saacad tobankii saac ay wax ka dhiman yihiin oo salaada xasilka inta la adimay lana aqimay ayaa hotel safaari gudihiisa anigu ku jira meel inta soo weyse qaataan meel kursiya fadhiistay shan iyo toban daqiiqa maraan is leeyahay waa fadhiisana ayaana dhulkii iyo harkii baa ila dhaqaaqay waxa aan aragtay oo khasaaraah oo waxaan umalaynayaa sideed iyo labaatanka sanad sanadka ku dhadhow oo xabar ay wax ka dhaxayeen mid yar iyo mid weyn waa usoo jooga laakiin kaloo kale midaan arkay maaha saacad muddo ku dhadhow ayaa waxaana u jeegin hawadii iyo naqaskii aan laqayna waxba maqli waayey awooddiisa meeshii u geeya sida dhagax la tuurayna anaaba la yaabay marka qaraxaasu sidaasuu ahaa waxaa kaloo masiibo kalaa dadkii soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan wixii eeliyadaa joogay qofkii iska marahayay qofkii xaasiis arnaa qofkii banjaaj watay qofkii meel biibataa fadhiyey wuu kala gaaray ha kala gaareen waxaa naakin labaada hadda isbitaalada hadda tagtid meyd la aqoon waayey oo gogol u taalo oo lagu leeya ka baaro oo meel ay faranjiyeeradii qaadi waayeen oo meelihii kaydka ay qaadi waayeen ayaa meel walba yaallay waxaana xakin labaadkii ah dadkaa shanta oo gabadho ay ka mid taho aa sheegtay oo labana wada dhalatay midna abti loo yahay midna qaraabada hoose uu kami ka mid yahay gabadhuna ay dumaasho tahay waxay xisaabsanayeen lacagtii sekada sanadkan waatan dadku xalwooyinka iyo bakhaarada iyo la keliyaa kiradaas ugu jireen ninkii awdharka ahaa ama meesha jermanka ka ahaana waa ka mid bu ahaa aariyadii iyo xooggii waxa qarxeen ayaa isaga meel yaro daloosha ilaahay siiye meeshiibu ka dusay aariya lafteeda ka dusi karta intii markuu banaanka yimidna wixii ka dambeeyey dadkii uu kasoo tegay meeshii baa ku dintay ayagana inta dhimatay sabar iyo eedan allah ka siiyo intay maqlaysa way adiga sidee wax ku gaareen intaanan faahfaahinta afartaas ruux ama shantaas ruux aanan u gelin aniga waxa waxay i gaareen meel garuuda ah birbaa ilaa dhanka salkiisa ka baxday gacanta midigtaana waxaan ka jabanahay fasulka ama ingiriiska sida waxa ilbowga lagu yihahdo ayaan ka jabanahay oo maqano firirkaasi uu hore u qaatay iyo wax jugo jugo kalaa iyo meel walba jirkiga kamid oo ama dhibil dabuu ku dhegtay ama beri yar unta jeexday sida saritaanka xawle ay tahay marka halkee bay ku tiilay carwada iyaga ay ku jireen maxaase isu keenay shantooda hal mar carwada ay ku jireen waxay ku taallaa albaabka weyn oo safaari laga gelayo ayay ku taallaa marka albaabkaas kow laba saddex carwada saddexaad wey iyo midda kale kusii deganba labadaa carway leeyihiin iyo carwo kale oo jidkan laamiyaraha kusoo jeeda guryaha cusub hadda la dhisay ah waa la socotaao sanadkiisa keliba soo dhow qof kasta oo xalaal miirataa qof kasta oo xoolihiisa u raba inuu ilaahay u barakeeyo u bulaaliyo wuxuu isku taxallujiyey oo ku dadaalay inuu xisaabtaa zakada xiro oo shay kasta oo meeliyile dhulka inta la keeno faydkiisi la fiiriyo markaa kabacdi lacagta meel lagu arursado laga sakeeyo dadkaa shantaa ee meesha ku wada jiray xisaabtaas iyo tiradaas zakada ay u diyaar garoobayeen baa isku keenay oo waa waa kuu muuqataa labada xarwo kale way kasoo tageen midbaana iskugu yimaadeen waa carwadii ugu horreyso la aas-aasay ra-iis baa layihaha magacyadooda iyo da-dooda intay kala ahayd qiyaas ahaan ma noo sheegi kartaa labada wiiloo wada dhalatay maxamed cali maxamed geedi baa mid la yidhahda midna aways cali maxamed geedi gabadhana waxaa la yidhahdaa nin la yidhahda qaali diishaa dhalay marwada meesha ku dhimatay labada wiiloo kalena mid baa abti loo ahaa nin la yidhaha xalibaashi baa dhalay oo marka saasaa magacyadooda kala ahaa yarka kalena yar wuxuu asaguna ino hoose lasi aho xabka kulaaaadooda ay yaqiineen hadda dadka badan meesha ku baaba dad badan meesha ku baaba familka laakiin adigu shantaas hadda masiibo qara gaara waxay ku tahay isku meesha goobta ay ku dhinteen marka da-doodana kan ugu weyn qiyaastii imise jir buu ahaa kan ugu yarse inka ugu weyn waxaan isleeyahay waa todob iyo labaatan jir kan ku xigaa waxaan isleeyahay waa shan iyo labaatan jir midna waa da- yaraa oo labaatan iyo kow meelahaasu ahaa oo nin yar hadda soo kaxay buu ahaa sidaasay kala ahayd ninka kalena adigu sideed iyo labaatan todoba iyo labaatan ayuu jiro ninka kale oo qaraabada hoose la ah midkaa waxaana waa jiraa oo ka haray ayadii maydkooda maydkooda goormaa laga soo saaray meesha mase la aasay ilaa iyo hadda maydkoodii waa la aasay waxaana laga soo saaray awalkooda waxaa la helay xala habeennimadii hal saac laba saac muddo aas leeyahay idaa xadafkii soo saar kuwa kalena saaki baa lasoo dhamaystiro lasu wada keenay meel markii lasku keenana waa la qaaday meydkaas lasoo asayba galeen waana la aasay meydkii hadda meyd bannaan yaalla ma jiro sida aad ii sheegtay kan ugu weyn toddoba iyo labaatan jir buu ahaa waana dad isla dhashay ama qaarkoodna abti loo ahaa waalidkii dhalay ma ka war haysaa sida dareenkiisa uu noqday markii uu maqlay geerida carruurtaasi ku timid ama dadkaasi dhalinyarada ah ku timid jacfarow waxaa waa inaan kuu sheego qof kasta oo soomaaliya qof kastaoo soomaaliya ama aabbo ha noqdo ama hooyo ha noqdo oo meeshaas dadkooda masiiba ku gaartay dareenkoodu muxuu yahay in la inaan laxabiri karin baa u maraynaya dareenkoodu wuxuu yahay murigo naxtin qofkii ilaahay haleeshiiyo oo sayfka ilaahay uu sheegay wax wanaagsan haleeshiiyo ayaa qalbigiisu deganaan karaa laakiin inta kale waxa murugaa ka muuqan karta waa dareemi kartaa gabadha oo la dhimatay hooyadeed waxaa laygu yiri naxatintii ay nahday awalna way xanuunsaneed waxay ku jirtaa hadda ilaa hadeertaan koomay ku jirtaa qafa ilaa haddeerta meel gurigeeda joogto sidaas marka loo cabiri karin oo la oran karin maxaa dareenkoodu yahay dareenkoodu meesha ugu sarreyso maanta dareen lagu tilmaami karo qof ilmihiisi loo soo sheegay in ay iyagu bad qaba saaka kasoo tageen galabta maqribkiina layidhi shantoodii waa dhinteen meesha uu dareenkiisu gaari kara waa taqaanaa marka dareenkaas waxaa umalaynaya haddaan cabirno inaana cabirkiisa gaari karin wax caruur ka tegey ma ku jiraan shantaasi ruux inay xaasas lahaayeen oo ninka ragga ugu roon oo maxamed la yidhaahdaa uu mardhow aroosay baan ogahay ka kalena uu sheer lahaa hadda waad moodaaba waa dad wada famil wada noqday wey hadda ku guda jiray abuurka ama tacabka ilmaha maxaad ku qiyaasi kartaa laftirkaaga walaalabaad ahaydeen raggaasi dhibaatadu ay gaartay meesha baad laf ahaantaada ku dhaawacantay bal adiga laf ahaantaada dareenkaaga muxuu yahay saacadda hadda aad ila hadlayso anigu waxaan ahay ninka hadeertaan dhaawaca dadka dadkii meesha ku dhaawacmay ugu roon hadda haddaan idhaahdo waxbaa igu dhacay walaalahayga ku dhaceen masiibadaasoo ilaahay uu in la rumeeyo uu ku sheegay qur-aankiisana ku sheegay aynu ayna ku jirto meel walba oo saas loo xadiiso lasoo rog waxaa malaynayaa qofku inuusan cabiri karin inuu qadarta alle oo aqoonsan yahay qadarta allaa u deynaya qadarta allo ayaa u deynaya aways waa mahadsan tahay inta dhimatayna allaha u naxariisto inta dhaawac ah oo adigoo aad ku jirtana waxaan ilaah uga rajaynaynaa caafimaad deg dega
alla sidaas oo kale adiga laftaada waxaan gaarsiintaa dadka gaarsiisay waa kaaga mahad celinaya intii dhibatay oo soomaaliyeedna ilaahay samar iyo imaan ka siiyo dadkii eerka ay ka tageen inta dhaawacantana sidaas au sheegtay allah u doobadhayo allah u doobadha caafimaad deg dega ayaan u rajaynaynaa insha allah
kaasi waxa uu ahaa aways macalin cali oo isagu ku dhaawacmay qaraxii shalaytoo ka dhacay isgoyska kilomitir five islamarkaana ay ku dhinteen shan ruux oo isku qoys ay yihiin isagoo isbitaalka soomaali sudanes ee magaalada muqdisho ku jira ayuu qadka telefoonka iigu warramay